waxaa sii xoogaysanaysa xiisadda u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ee ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo arrintan ayaa waxaa la soo warinayaa inay saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada beled xaawo iyadoona maamulka la baxay jubbaland uu dowladda federaalk ku eedeeyey inay xirtay isku socodka magaalooyinka beled xaawo iyo mandheera oo ay gumaysato kenya guddoomiyaha magaalada beled xaawo ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu sheegay in iyagu ay ka arrimiyaan magaaladaas tallaabada ay qaaday dowladda federaalkana ay saamayn ku yeelatay magaalada arrinta ka jirta mandheera iyo beled xaawo waa arrin aad noogu culus xag iyo xaggaba gabdhaha isha gaanyada iyo xoolaha u kala gato way xihan tahay dadka magaaladan qasay baana xiray dadka magaaladan jahwareeriyey oo sharcigii nidaamkii jubbaland ku tuntay ayaa xiray si kastaba xidhiirka dowladda federaalk iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa haatan maraya meel hoose waxaana marba marka ka dambaysa soo baxaysa dhaleecayn iyo eedeymo isdabajoog ah oo ay hawada isu marinayaan labada dhinac